alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanif raximah llah faslu fi axkaami alkhiyaar fasalkan waxa uu ku saabsan yahay labada qof ee wax kala iibsaday inay u door lahaadaan iibka fulintiisa heshiiska iibka ay galeen iyo fasikhitaankiisa iyo ka noqoshadiisa waxaa laga yaabaa qofku isagoon ka fiirsan inuu galo heshiis iib kadibna uu ka murugoodo waxaa ka mid a wanaagyada shareecada islaamka ee tusinaya raxmadda ilaahay in ikhtiyaar qofkii wax iibsaday ama iibiyey la siiyey marka khiyaarada waxaa ka mid waxa la haha khiyaaru lmajlis labadii qof ee wax kala iibsaday intay wada joogaan aanay kala tegin mid waliba wuxuu u door leeyahay iibkii inuu sidaa ku socodsiiyo iyo inuu fasakho waxaa kaloo jira waxa loo yaqaano khiyaaru lcayb shaygii la kala iibsaday haddii ay ku soo baxdo ceeb iyo in qiimihiisa nuqsaaminaysa ama cayntiisa iyo laftiisa nuqsaaminaysa wuxuu khiyaar u leeyahay markuu ogaado inuu iibkii fasakho shaygii uu celiyo lacagtiisana loo soo celiyo waxaa kaloo jira wax loo yaqaano khiyaaru shard oo labada wax kala iibsaday labadooduba ama midkood inuu shardisto caqdulbeyca ama heshiiska iibka dhexdiisa maaha ka hor iyo kadib toona inuu iibka socodsiintiisa iyo ka noqoshadiisaba u door leeyahay saddex maalmood iyo wixii ka yar kaana khiyaaru shari baa la dhahdaa wuxu uhi walmutabaayicaani labada wax kala iibsaday waa baayic iyo mushtarigiiye bilkhiyaari waxay ku sugan yihiin u door yeelasho ay u door leeyihiin beyna imdaai lbeyc wa faskhi iibkii inay fasakhaan iyo sida ay ku heshiyeen inay ku socodsiiyaan maa lam yatafaraqaa inta aanay kala tegin ay wada joogaan haddii ay kala tagaan oo tafaraqaa biabdaanihima oo dee jidhkoodu uu kala tago oo u dhaco wax kala tag jidheed curfi ahaan iyo caadi ahaan lagu xisaabinayo shardigaasi meesha ama khiyaarkaasi meesha uu ka baxay iibkina wuxuu noqonayaa mid laazimay oo aan laga noqon karin intaa dabadeed haddaana khiyaaraadkii kala jirin rasuulku wuxuu yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa wa kana jamiica labada wax kala iibsaday mid waliba wuxuu u door leeyahay iibkaa inuu socodsiiyo inuu ka noqdo inta aanay kala tegin ay wada joogaan aw yukhayiru axaduhuma alaakhara ama aanu midkoodka kala door gelin macnedu waxa iyagoo wada joogaba hadduu yidhaahdo war imika niyow dooro iibkaa inaynu fasakhno inaad fasakhdo iyo inaad socodsiiso oo uu doorto iibkaa in sidaa lagu socodsiiyo dee wuu ka tanaasulay xaqii khiyaarulmajliska ee uu lahaa marka khiyaarulmajlisku laba arrimood buu ku buraaweyey macnaheedu in la kala tago iyo iyadoo la wada joogaba in lagu heshiiye iibkaasi inuu sidaa ku socdo khiyaarkii meesha laga saaro labadaasi ayaa buriya haddii labadooduba ay doortaan iibka in sidaa lagu socodsiiyo midna khiyaar ma leh haddii midkoodu doorto kaasuu khiyaarkiisa dhacay ka kalena xaqii khiyaarku u hadhay kaasi marka waa khiyaaru lmajlis xadiidka cabdillahi bn cumar ee bukhaariiyo muslim ba ay wariyeen baana ku soo arooray walahumaa labada wax kala iibsaday waxaa u sugan oo u bannaan sharcan an yashtariطaa inay shardiyaan alkhiyaara door yeelasho ay u door leeyihiin iibka fasikhitaankiisa iyo fulintiisa ilaa ثalaaثaةi ayaami ay ilaa muddati macluuma ilaa muddo laga gaadhayo macluuma la garanayo ilaa alaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood oo ka bilaabmaya markay heshiiska galeen saddex maalmood iyo wixii ka yar baa markaa la ogolayay khiyaaru shardiga labadooduba hadday shardisteen inay u door leeyihiin inay iibkaa fasakhaan ama ay saa ku socodsiiyaan labadooduba waxay xaq u leeyihin iibkii inay fasakhaan mid waliba xaq u leeyihin inu fasakho hadduu mid uu shardistana kaasunbaa xaq u leh waxaana u daliila xadiidkii munqid ibnu camr nin iibka lagu khiyaameeyey ayuu ahaa kanigu wuxuu ku yihi anta baayacta faqullaa khilaafa qof markaad wax kala iibsanaysaa waxaad tidhahdaa waar si islaamnimo in waxu kala iibsanno inaan iskhiyaamayn uma anta fii kulli silcatin ibtactaa bilkhiyaari alaaa layaalin marka alaab kastoo aad iibsato waxaad khiyaar leeday saddex habeen fain radita faamsik wain sakidta farduda calaa saaxibiha hadday ku cajabiso dee iska hayso haddii kalena iibkii fasakh ila waad shardisatee oo qofkii lahaa ku celi buui rasuulku calayh isalaatu wasalaam ibnu maaja ayaa wariyey markaa shaaficiyadu saddex maalmood lagama badin kara bay leeyihin oo shareecadu axkaam badan bay saddexda ku xidhay saddexda wixii ka badanna waa muddo badan weeyi oo laga yaabo dee qofkii shardistay khiyaarka mooyaane kii kale inay dhibto wejun fi lmadhab baa jira odhanaya saddex waa laga badin karaa muddadu inay macluumo noqoto ayuunbaa shardiga cumuumka xadiidka waxay daliishadaan almuslimuuna calaa shuruuطihim ilaa sharطan axalla xaraaman aw xarama xalaalan muslimiinta shuruuddoodaa xidha haddaanu shardigu ahayn mid xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraamtimaynaya kaasay daliishadeen khiyaaru shardigana xadiidkaa laftiisu waa u daliil waay khiyaaru shardigu haddaba wuxuu galaa fii beycin laa yajibu fiihi alqabdu waxyaabihii ribowiyaadka ah ee ay shardi ahayd intaa la kala tegin in lala kala wareego khiyaaru shardiyaga kuma banaana sarafkii oo kale khiyaaru shardi geli maayo iyo dahabkii iyo fidadii iyo raashimadii markaa ribowiga ahaa ee aynu darsigii hore kusoo aragnay khiyaaru shardi ma geli karo iyaga maxaa shardi u ah intaan la kala tegin in lala kala wareego khiyaaru shardina dee macnihiisu waxa weyaan in laga noqon karaba iibkan ka khiyaaru shardi kuwaasi ma galo waidaa wujida buu ihi haddii lagu ogaado bilmabiici shaygii la iibsaday caybun lagu ogaado iin baa lagu ogaaday falilmushtari qofkii iibsaday waxaa u bannaan oo xaq u leeyahy radduhu shaygaa celintiisa shay baa la kala iibsaday markii heshiiska iibku u dhacayay laguma ogeyn ceebtaa iyo intaas kadib baa ceebtaa iyo intaa lagu arkay qofkii iibsaday wuu ku celin karaa kii uu ka iibsaday laakiin waxaa shardiga ceebtu inay noqoto ceybun oo tanqusu bihi alqiima ceeb sheega qiimihiisa ridaysa waa inay noqoto aw alcayna ama shayga laftiisaabay dee kala dhantaalaysaaba shaygii qaybo ka mida maqan weyaan macnaheedu oo yafuutu bihi qaradun صaxiix ujeeddo markaa saxa iyo muraad shaygan laga lahaa ayaa meesha ka baxaysa intaa maqan awgeed waxaa kaloo ceebtaa shardi u ah inay tahay ceeb haygaa shaygaasi inta badan uu ka maran yahi shayga waxaa qaalib u ah ceebtaa inuu ka maran yahi marka ceebtu haddaanay qiimihii nuqsaamin ahayn shayga laftiisiina aanay nuqsaamin ahayn oo qaybo ka mid aanay maqnayn qaybo ka mid oo dee la doonayo muraad laga lahaa ama way nuqsaaminaysaa qiimihiisii laakiin shaygaa badankiisuba wuu leeyahy oo waa lagu yaqaanaa curfan qofkii mushtarigaa iibsaday khiyaar u siin mayso inuu iibkii ka noqdo waxaa tusaale u ah iminka gawaadhida waddankeenna lagu iibiyo maxaa u haali bay u badan yihin ma gawaadhi mustacmal inay yihin mise gawaadhi cusub oo wakaalada gawaadhi mustacmala sooma marka hadduu qofki gaari halkan hargeyse ku iibsado uu dhahdo dee anigu waxaan u iibsanayey gaadhi wakaalada cusub inuu yahay baan moodayey waxba ka socon maayaan taas waxaan leeyahy gawaadhida waddanka yani haalibkeedu waa gaari dee si gaara loo yaqaan mooyaane haalibkeedu waa mustacmal marka curfigaasaa ku xukumaya waxaa kale oo markaa shardi ah ceebtu waa inay jirtay markii heshiiska iibka la gelayay ama waa inay soo darisay intaan shayga lala wareegin oo qaacido guud qaado shayga la kala iibsaday qofkii iibiyey intuu hayo waa fii damaani damaankiisu ku jira oo dee ceebi ku soo dariso wuxuu isagu leeyahay mid ku soo dariso kala weeye qofku wuxuu odhan karaa lacagtaydii ii soo celi mar haddii adoo adigu weli hayo aanan kaala wareegin shaygii iinuu yeeshay shaygu qabla alqabdi waa fii damaan ilbaayic weeye haddii qofka shayga iibsaday ceebta uu ku ogaa markii heshiiska la gelayay ceebtaa shaygii kuma celin karo inuu ku ogaayo uu diidi waayey dee waxay daliil u tahay inuu raalli ku noqdo isagoo ceebtiisaa leh haddii shayga ceebta marka markii lala wareegay kadib buu ceeb yeeshay iyo iin ceebtaana waxa ay ka dhalatay ka sababmatay ceeb horo horoo jirtay wuu ku celin karaa shayga waxaan loo yaqaano markaa khiyaarka waa la kala dhaxlaa oo qofkii baa shay iibsaday khiyaaraadkan aynu sheegnay oo u taagan buu dhintay khiyaarkii iyo dooryeelashadii waxaa ka dhaxlaya dadka warasadiisa ah oo halkiisii bay gelayaan khiyaarka way isticmaali karaan halkan wuxuu kaga hadlaya beycu himaar midhaha iibintooda walaa yajuusu ma banaano buu ihi ay walaa yasixu mar haddaad maqasho laa yajuus macnaheedu ma ansaxayaana way ku jirtaa meesha baycu hamarati midhihii in la iibiyo muطlaqan iyadoon loo shardi lagu xidhin iibintoodaas ilaa bacda buduwi salaaxihaa ay duhuuri salaaxihaa bisaylkeedu markuu muuqdo kadib mooyaane midhihii oo qaydhinahoo geedka saaran iyaga oo qura lama iibin karo geedku aanu la socon markii qofka laga iibinayana aan loo shardin inuu goosto nebigu calayhi isalaatu wasalaam nahaa can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuhaa naha albaayica walmubtaca midhahoon bislaanoo geedka saaran in iyagoo qura la kala iibsado rasuulku wuu diiday iibiyaha iyo iibsadaa labadaba wuu diiday bukhaariyo muslim baa wariya cali bni cumar markaa taa macnaheed waa maxay geedka waa lagu iibin karaa midhaa iyo geedka haddaad isku iibisa yaana bislaanbe waa jaahis taas way bannaantay waa sidaa neefka dhalaya kaa u caloosha ku sida goonni uma iibin kartid lakiin dee isagoo isku raran baad iibin kartaa tanna waa saas waxaa kaloo la iibin karaa midhaha geedka saaran ee weli aan bislaan haddii qofka lagula heshiiye inuu goosto dee isagana ay waxu tarayaanoo xoolihiisii u khasaarinaya aanay ahayn bisaylaantaasay isaga ku anfacayaan tusaalahaan markii laga iibinayay midhahaasna waxaa loo shardiyay geedka inuu ka goosto markaa ta la diidaya waa maxay midho geed saaran oo weli aan bislaan oo geedkii aan lagu iibin qofkii laga iibiyana aan loo shardin inuu goosto kuwa in la iibiyaa la diiday hadday bislaadaan waa la iibin karaa bisaylkana macnaheedu maha inuu midh kastaaba bislaado haddii beeraha meesha ku yaala geed qura midhihiisa bisaylku ay ku bilaabmaan waxaa la xukumayaa inay wada bislaadaan oo kale inay wada bislaadeen oo kale ayay ka dhigantahy waayo haddii la odhan lahaa ilaa ay wada bislaadaan lama iibin karo iyagoo geedka saaran taa dhibaataa ka dhalan lahayd midhaha bisaylkoodao wax iska daba imanaya haddii laysla sugo dee kuwii horaaba kharibmayo bisayl dhaafaya sooma markaa bisaylku inuu ku bilaabmo baa shardiya beerta hadduu ku bilaabmo beerahan kale jaarkeeda hadduu ku bilaabmo inay bislaadeen baa la xisaabinaya xukumahan bisaylkuna dee calaamad buu leeyahy qaar midab baa inay bislaadeen calaamad u ah qaar dee jileec baa calaamad u ah qaar dee dhadhankoodu inuu nooc gooniye noqdo calaamadaha la yaqaanaa loo raacaya inay bislaadeen iyo in kale halkanna wuxuu kaga hadlayaa ashayaadii ribowiga ahayd aynu soo marnay ee dee raashimaday ahayd iyo midhaha jinsiga qura kiisa qalalan iyo kiisa qoyan ma laysku iibin karaa tusaale atamru wاruطb ya ya maxaa dhay walaa bicish waa taawadaba waay timir iyo ruطab waa isku jin sooma laakiin midna way qalalanta waa tamr midna waa ruطabo way qoyantao dee dhecaankeedi bay leedahay oo ruabnimada way dhaafi doontaa timirnimay ku dambayn doonta laiskuma iibin karo laiskuma bedeli karo labadaas sababta loo diidaya maxay haddii timir timir lagu bedelanayo maxaa shardi ahaa shardiga koowaad muxuu aha atamaaul inay isleeg yihiin isleekaanshu ay noqdo mid macluum oo la garanayo ruab mid imika ruaba iyo mid hadda timiri tan ruabkii dee may gaadhin xaaladii u dambeysay oo weli way socotaa marka hadhow markay timirowdo tan lagu bedelay inay isleekaan doonaan iyo inay ka badan doonto la garan maayo waxay idhaahdaan aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaaduli labada shay inay isleekaadaan ay shardi tahay isleekaanshahoodii oo la garanahayn waxay ka dhigan tahay iyadoo la og yahay inay kala badan yihin kadalika cinabkii iyo zabiibtii layskuma bedeli karo cinabku xaaladii u dambeysay weli muu gaadhin weli isbedel baa ku socdo taawur buu ku jiraa inay isleekaadaan baana shardi ahayn isleekaanshihiibaa halkan majhuulo macluum aan ahayna la garanayn wuxuu yihi walaa baycu walaa yajuusu ma banaana ay walaa yasixu ansixina maayo baycu maa shay iibintii shaygaasoo fiihi ribaa ribadu ay gasho yaabisan weyaan macnuu xaalo u qalalan yahay bijinsihi laguma iibin karo kay isku jinsiga yihiin raban ka isku jinsiga yihiin xaalo u qoyan yihiin oo timir rutab laguma bedelan karo zabiibna cinab laguma bedelan karo markii nebiga la weydiiyey can shiraa'i tamri biruab timir iyo ruab ma laysku bedeli karaa qaala ayanqusu ruabu idaa yabisa buui rasuulku alai slat slam tan hadda ruabka hadhow markay qalashay timirowdo intii hore ma ka yaraanaysa qaaluu nacam haa bay yidhaaheen fanahaa rasuulu lah can dalika idana ma banaana buui isleekaanshay baan muxaqaq ahayn leada beycu lmusaabana iyo waxaasoo dhan waa la diiday waxaa qura laga soo reebay masla lcaraaya oo masle macruufa ah oo nin baa timir buu haystaa ruab uu faaki ahaan u isticmaalo ayuu doonaya waxaa loo baneeyey hadduu cunis u doonayo oo iib iyo ganacsi aanay hayn amsa taawusuq shan awrar baa loo baneeyey oo timira inuu rutab ku bedesho inta rutabkee qiyaas ahaan laisleeyey hadhow ruabkaasay hadhow timirtaasay leekaan doonta wuxuu haddaba ka soo reebay caana wuxuu hi ila labana caanaha mooyaane kadalika samniga subagan waa la mid iyo adhaanta o dhan waayo caanuhu yani iyo qoyaankoodu wuxuu soconayaa ilaa halka u dambaysa marna qoyaan ka bixi maayo halka ruabku ay xaaladda u dambaysa dee timiroobayso qoyaanku ka baxayo cinabkiina dee uu sabiiboobayo marka caanihii dhayda ahaa iyo kuwii garhoorhka ahaa iyo kuwii ciirta ahaa midba ka kale waa lagu bedelan karaa iyagu qaacidadaasi kuma jiraan laakiin ile waa macuumo waa wax acaam ahaan loo isticmaale waxaa shardiya dee inay isleeg yihiin in xaalan lagu heshiiyo ama ahla-aan intaan la kala tegin in la kala qaato wakadalika daqiiq iyo qamadi la yskuma bedeli karo isla kaanshe baan muxaqaq ahayn saliid iyo saytuunna la yskuma bedeli karo saytu- saytuunkii oo midhaa kan saliidda laga miho iyo saliiddii oo miiran wakadalika la yskuma bedeli karo sinsin iyo macsartii saliiddii laga miiray isla kaanshihii baan muxaqaq ahayn waa liljahli bixaqiiqati اtamaul faslu fi اsalm fasalkan wuxuu ku saabsan yahay iibka la dhaha beyc salm beycu salafna waa la dhaha asalaf wasalm waa isku mid midna waa luqadii najdiun midna waa luqadii xijaaz lakiin waa isku macno beycu salm xaqiiqadiisu wax kala ma aha waa taqdiim الthaman watakhiir almuhman waa qofka in lacagtii loo qadimo waxa lagaga iibsanayey alaabtiina laga sugo oo muddo loo muddeeyo muddo uu ku keenayo waa deyntan aynu naqaano cagsigeeda un soo bakhaarka inta tagtay raashin kama soo qaadati oo lacagta laguguma lahaado marka lacagtii baa deyn ku maqan ta kalena xagga kale unu rog lacagtii waa la qadimaya alaabtii la kala iibsaday baa deyn ugu maqan qofkii iibiyey beycusalam waa ka inta badan inagu ma isticmaallo haddaynu isticmaalno siyaabo khaldanba inuu isticmaalla siyaabo khaldan inuu isticmaallo waxaa ka mida qof baad u imanaysaa waxaad leedahay bir baad ka weyday gaadhi ama mishiin ama waddanka qolooyinka iibiyaad u tegaysaa waxay ku leeyihin ma haynee laakiin waanu keenaynaa intaasaanu kaa siinayna war waan idinka siistee keena marka shilin lacagba u dhiibi maysidba ama lacagtii bay ku odhanayaan qayb haaf sii bixi haaf kalena hadhow markaanu keenaad bixin doonto haddee iibka u dhacay ma bannaano taas mar haddii qofka alaabtii laga sugayo isaga la kala iibsaday waxaa shardi ah lacagteedii oon shilin ka maqnayn in loo qadimo taasaa shardi ah caqdulistisraacu isaga uu ka duway hadduu wuxuu yahay wax la farsamaynayo isaga lacagta bar baa la sii siin karaa waa laga wada amaahan karaa waa loo qadimi karaa waa inaad tiraa dee albaab ii samee daaqad ii samee birtaa ii samee gudin ii samee kaba ii tol caqdulistisnaac baa kaa la dhahdaa jaais isagu bilijmaac marka beycu salam waa beyc shayga la kala iibsanayaa beycu salamka shay mucayana maaha waa mawsuuf shayga sifaa lagu kala iibsanaya shay kaasa magacaa leh oo sifadaa leh oo sifadaa leh iga iibi oo lacagtiisii waa tan intaa iga sii oo muddadaa igu keen raashinkaa lagu kala iibsan karaa shardi maaha qofku shayga xataa inuu hayo oo waxaanu hayn buu qofku sidaa ku iibin karaa beycusalamuu ku iibin karaa oo raashinka beertiisa ka soo go-aya ayuu sifadada kaga iibin karaa ma odhan karo raashinka beertayda ka soo go-i doono sanadka dambe intaa iga siiso taa lama ogola laakiin raashin sifadaa iyo sifadaa le meeshuu doonaya ka soo go meeshuu doonaya ka keena isagu shayga waa in sifa lagu kala iibsado beycusalam baa hadduu yahay marka sidii dee shuruuddii iibabka kale wuu leeyahy shuruud kaloo dheeraadana wuu leeyahy bilafdi salam aw isalaf labadaa erey midkoodunbuu ku ansaxaa aslaftuka ama aslamtu ilayka iibabka kale shuruuddooda ru'yaa ka mid ahayd soo maha shayga la kala iibsanayo in la arko markaa ama hore loo arkay muddada ka soo wareegtay aragtidaana aan isku bedeli karin beycu salam isagaa aragti looma shardiyo dee shayga la kala iibsanayaaba wax cayiman maaha mucayan maahae waa mawsuuf sifuun baaba lagu kala iibsanaya wayasixu wuu ansaxayaa buuhi assalamu qofkii in lacagtii loo qadimo shaygii laga iibsadayna isaga lagu lahaado xaalan xaalo uu yahay mid markaa la iska rabo wa muajalan iyo isagoo muddaysan labadaba ku ansaxayaa ka muddaysan isaga wax khilaafi kuma jiro inaad tiraa ni waxaan kuu qadimay boqol doolar oo aad iga siiso shan kiintaal oo garowa ma hadhuura dhahdo waan aqbalay oo ad ii keento markay bishu dhammaato ama marka sanadku dhammaado hadduu muddo dee macluumo la isla garanayo kaa isagu wuu ansaxaya xaalanna macnaheedu waa maxay waa in la idhaahdo niga waa boqol galaanoo arabikhiya sifadeedu saa saa ay tahay ayaan lacagtaa waa lacag cayiman labadaa boqoloo doolar baan kuu qadimaya boqolkaa galaan ii keen bisha rabadaan habeenka u horeeya taasi waa muajalkii waa kii muddaysnaa hadda ii keen mucayan laakiin ma noqon karo oo ma odhan karo kitaabkaagan ayaan toban doolar ayaan kuu qadimo kitaabkaagaanad iga siiso la shay mucayana mama noqon karo shayga baycusalam lagu kala iibsanaya mawsuufu mu noqon karaa ha la muddeeyo ama hadda keen ha la idhaahde xaalan waa in la idhaha hadda aad ii keenayso muajalanna waa mid muddo leh marka mufradaadka madhabka shaaficiyada masaladani ka mid tahay salamka xaalka ah saddexda madhabe kale waxay leeyihiin baycu salamku wuxuu ku ansaxayaa un shay muddaysan shay markaa la yska rabo ku ansixi maayo xaqiiqadiisaaba dee sidaasaba waman aslafa fi shay falyuslif fii kaylin macluum wasnin macluum wa ajalin macluum madhab shaaficiyase wuxuu leeyahy mar haddii kii muddaysnaa uu ku ansaxayo ee mawsuufka ahaa ka markaa la kala qaadanayana min baabi lowlaa ku ansaxayaa bay leeyihin oo labada keebuu qararka ku yar yahay ka markaa la kala qaadanaya u qararku ku yari ka muajalkee muddaysan buu ku badan yahi waxaanay leeyihin salamka haddii la idlaaqo oo muddo aan la sheegin kaa xaalkaa unbuu ku dhacayaa bilaa muddadee markaaba la iska rabo lakiin marna yay kaaga khaldamin xaalan buu ku ansaxayaa iyo mucayan buu noqonay waa laba masaley kala yihin oo laa yasixu baycu salam fii mucayan shay mucayan leeyahay kan shaygaaga halkaa yaala shaygaaga noocaasa kuma ansaxayo shay mawsuufun buu ku ansaxaya sifaad leh oo qofka dumadiisa saaran qofka lacagta qadintay laakiin shaygaasaa noqon kara shay qofka lagula heshiiyey markaaba inuu keeno sida shaaficiyadu qabaan iyo shay lagula heshiiyey muddo inuu ku keeno madaahibta kale waxay leeyihin laa yasixu xaalan wa inamaa yasixu muajalan marka waxaa u daliila ibnu cabaas aayat dayn buu u daliishaday baycu salamka ilahi wuxuu ihi ya ayuha aladiina aamanu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuu wuxuu ku dhaartayba daynta aayaddaa lagu sheegay inay tahay salamka asalmu fi lxinطati fii kaylin macluum weeyaan buu hi waa qofka in loo qadimo lacagtii qamadidiina laga sugo laga iibsadee sifada lagaga iibsaday waxaa kaloo ibnu cabaas uu nebiga ka wariyey nebigu inuu madiine yimi wahum yuslifuuna bitamri asanatayn wahalaaث riwaayaadka qaarkood fi himaar midho qofka sanad iyo laba sannadoodii laga sugayo ayaa laga iibsan jira oo sife lagaga iibsan jira oo lacagtoodana loo qadimi jiray iyadoo xaalkiisu ay buu nebigu madiine yimi iibka noocaasa rasuulku ma diidin laakiin shuruudunbuu ku kaabay wuxuhi man aslafa fii shay qofka shay qof lacagtiisii u qadima shaygiina ka sugaya fa fii kelin macluum hadduu ya shaygaas shay la miiso dee galaamo laysla garanaya waa inuu noqdo sidan hadhow laysu qabsan aw wa wasnin macluum hadduu ya wax la miisaamo inta kiilo u yahay waa in laysla garanayo ilaa ajalin macluum iyo muddo la ysla garanayana waa in loo qabto oo labada heshiis gala isla garanayaan iibkani faa'iido weyn buu leeyahay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah qofkan lacagta qadimanayaa dee lacagtu u baahan yahi waxaana laga yaabaa shaygii laga iibsaday lacagtiisa loo qadimay inuu lacagtama ku soo saaro tusaalean dee beeraleyd oo kale lacagtii buu beerta ku beerayaaba markaasaa khudaartii baycusalamka lagaga iibsaday ama raashinkii ayuu kusoo saarayaaba kan lacagta qadimaye muddo sugayaana muxuu faaidaya isaguna kolle jabnaan buu ku helaya oo isku mid maaha dee shay intaad iibsato hadda aad qaadanayso iyo shay lacagtiisii aad qadimayso isagii in aad muddo sugayso kolley qiimo jaban baa labadaba markaa dan buu yi baayaca iyo mushtarigaba haddaba baycusalamku sidaynu sheegnay shuruud buu leeyahay shuruuddii iibkee guud waa leeyahay marka aragtida laga reebo ru'yada shuruud isaga u gaarana wuu leeyahay wuxuu ihi fii maa shaygiibuu ku ansaxayaa baycu salamku ay fii shayin shay shaygaasoo takaamala fiihi ay ku dhammaystirantay khamsu sharaa'ia shan shardi ay ku dhammaystirmeen marka shuruuddaa qaar waxaa laga eegayaa shayga la kala iibsaday qaarna heshiiska iibka laftiisaa loo shardinaya shanna waa ka badan yihin laakiin intuu alan ku sheegay baa intaas ixdaa shantaa shardi midkood waxa wey an yakuuna inuu noqdo ay almuslamu fiihi shayga lacagtiisii la qadimay ag muslamu fiihigu waa shayga la kala iibsaday lacagtiisii la qadimay madbuudan waa inuu noqdo mid lagu xadayn karo o lagu koobi karo bisifati sifa ila waxaanu idhi iibkan shayga la kala iibsanayaa shay mucayana ma waa maxay waa shay mawsuufa horta waa inuu shaygaasi sifaadkiisi waa in la sheego marka la kala iibsanayo isla markaa waa in uu leeyahay sifaad dabdin karo oo koobi karo oo lagu garan karo ashyaadii kale lagaga sooci karo sifaadka markaa ay tahay in la sheego marka shayga la kala iibsanayana waa sifaadka ashyaada qiimahoodu ku kala duwanaanayo maala iminka timirtu ma isku wada qiimaa ku nooc bay leedahay timirtu sukari bay leedahay barni bay leedahay caju bay leedahay biishi bay leedahay way noocay badanta qiimaheeduna aad buu ukala sarsareeya marka waa in sifaadkeedi la ta qadiimka ee gabowda ee dhowr sano ka hor soo goday iyo ta sanad soo goda isku qiimama waa in shayga sifaadkiisii uu ku kala duwanaanaya waa in la sheego gawaadhidoo kale beycuslama lagu kala iibsan karaa waa in sifaadkiisii la sheego sifaadkiisi maxaa ka mid a gaadhigu horta waa keey ku nooco gawaadhiya baa jiray magaciisii gaarka waa in loo sheego ma mustacmalba ma wakaaladba modeelkiisa waa in la sheego sanadkee baa la sameeyey sifaadkiisa kale gawaadhidu ay qiim ahaan ku kala duwanaato waa in la sheego waa kada waa in lagu dabdiyey sifaadkiisa lagu koobay oo ashyaada kale lagaga soocay sifaadka uu leeyahay shaygaasi wahaaniyatuhaa buu ihi shuruuddaa shantaa kooda labaad an yakuuna waa in noqday almuslamu fiih shaygaa lacagtiisa la qadimaya jinsan waa inuu noqday ay waaxidan jinsi qura walam yakhtalid bihi aanu ku darsamin hayruhu midaan isaga ahayn shaygu waa inuu nooc qura uun ka kooban yahay hadduu nooc ka badan ka kooban yahay qaybihiisao dhan waa mid walba gooniyada loo dabdin karo marka la kala iibsanayo la sheegi karo laakiin hadduu ka kooban yahay qaybo aan la dabdin karin oo la xadayn karin oo la sheegsheegi karin beycusala ma galo tusaalaba qaada dee xalwad xalwad maxay ka koobanta sonkor midab subag daqiiq soo ma mid walibana goonidiisu maqsuud iyo loo rabaa marka ile waxaa la yihi shayga la kala iibsanaya waa in sifaadkiisii la sheega sooma hadhow ma waxaa la odhanayaa xalwad intaaso intaasi ay daqiiqta intaas sokor inay ku jirto intaas subag inay ku jirto intaasoo midabkeeduna intaa wey waa adagti soo ma marka shaygaasoo kale ma gelayo baycu salamku shaygaa isku jirka ah ee murakabaadka waxyaabaha la idhaahdo ee aan dabdismi karin laakiin waxyaabaha dee dabdismi waxyaabaha qaybo kala duwan ka koobanee qaybihiisaasi mid walba la xadkeeda la sheegi karo iyo inta ay tahay dhib male u gelaya kuwaas dee gawaadhidii oo kale iyo aaliatuhaa buu ihi shardiga saddexaad an yakuuna way noqdo shayan shay shaygaasoo lam tadkhulu aanay gelin annaaru dab lixaalatihi si ay u bedesho dabku si u bedelo xaal uu ka bedelo xaalad kale u bedelo si u dhelanrago dabku ay litaxwiili min xaalati ilaa ukhra dabku shayga raad buu ku yeelanaya haddaad tiraa khubustoo kale imika ma laxoox ama roodhida baycusalam laguma kala iibsan karo waayo wax dab gelaya oo dabku raadka uu ku yeelan doonaa la garanayn dabku mid wuu yaraynayaa mid ma yaraynayo mid baa gubanaysa oo dabku raad badan ku yeelanaya mid buu raad yar ku yeelanayaa mid baa barhqaydhina marka wax dabdismi kara ayaanay ahayn kadalika dee wixii la karinaya o kale hilibkii oo kale hadduu dhahdo awlal hiliba ama waax hilib oo wan saddex jira laga jaray oo bisil waayo waa la kariyey markan la kariyey markaa dabku raad intee leeg buu ku yeelan doonaa hilibkaasi markuu qayrinkahaa iyo markuu bislaa isku mid maaha mogta raad dab ku yeelan doonaa la garan laakiin shayga dabka haddii loo geliyo litamyiis lilixaala looma gelin inuu xaalad ka bedelo mid kale u bedelo looma gelin in lagu kala soocun baa loo geliyey sida subaga dee dabka la yaro saaro si caanihii iyo subagii loo kala saaro ama malabka dabka la saaro si guushkii iyo malabkii loo kala saaro ama xabagtii iyo malabkii si loo kala saaro kaasoo kale dhib male gelista dabku u galay raad badan kuma laho waa litamiis in lagu kala soocaa loogu talagalay ee looguma talagelin in xaalad lagaga bedelo mid kale loo raro taasina waa shar waraabicatuha shantaa shardi kooda afraad alla yakuana noqon almuslamu fiihi shayga lacagtiisa la qadimaya ee saa lagu kala iibsaday mucayanan waa inaanu noqon waa bilijmaac taas haddaad tidhaahdo waxa weeyaan caanaha tusaale ahaan aad hashaada hiblaaye ka listo waa mucayan ma banaana ma gelayo hashii caanaba waa laga waayi karaa sooma ama intaasoo galaan oo tusaale ahaan digira oo beertaada ka soo gooda ha ku qaydin beertiisa intaasoo galaan oo digera oo sifadaa iyo sifadaale meeshuu doonaya ka keena isagu xanimin qofkii ile beertiisa inay waxba kasoo goyn baa dhici karta marka muddadii la gaadhay marka waa inuu noqdo shay qofka dumadiisa fuulaya waa inuu noqon shay mucayanoo meeluu ka soo qaadayo laleeyahy ka halkaa ka keen shay mucayana ku ansixi maayo hadduu dhahdo maala aslamtu ilayka cishiriina dulaara fi hada alkitaab kitaabku waa mucayan sooma kuma ansaxayo fii kitaabin sifatuhu kada wa kada buu ku ansaxaya waa inuu ku celceliye idhi baycu salamka shayga la kala iibsanaya shay mucayan waa inaan noqon ee uu noqdo shay sife lagu kala iibsanayo khaamisatuha shuruudda kooda shanaad alla yakuuna noqon min mucayanin mid cayiman mid ka mid ah tusaale ahaan waxaan kuu qadimay hebelow konton doolar oon kaaga iibsaday wan laba jir ahoo adhigaagaa ka mid ahoo aad ii keento bil kadib ma ansaxayo wankii ma cayine sifaa loo sheegay sooma inuu wan yahay inuu laba jir yahay laakiin muxuu ka mid yahay adhi cayiman buu ka mid yahay haddii adhigaa wan laba jiraba laga waayo ka hor ila waxaad shardida inuu adhigaa ka mid noqdee haqaydina ka daa waxaad tidhaahdaa wan tusaale ahaan laba jira oo intaasoo kiilo ah marka la miisaamo sifadiisusaasaa ay tahay waxaan bannaan inaad tidhaahdo bohosha nin ninkii bohosha waxa ugu jira hadhuudh waxaad tihi waxaan kuu qadimay boqol doolar waan kaaga iibsaday boqol galaanoo ka mida hadhuurhka ku jira bohoshaada oo aad ii keento laba bilood kadib ama sanad kadib boqolka galaan markaa waa min mucayan hadhuur cayiman bay kamid yihin ha cayimin ila waxaa dhici karta kaa bahoshuba inay ku dunto sooma ama gebigiisaba dee inuu cudur ku dhaco xanuun xumaadaba ayaa dhici karta ha cayimin markaa shantaa shardiyaa iskale almuslamu fiih baa iskale shayga waxa weeyaan la kala iibsaday ee dayn ahaan ugu maqan qofkii iibiyey shantaa shardi buu leeyahy marka waa shuruud almuslami fiihi shayga lacagtiisii la qadimay isaguna qofkii iibiyey dayn ahaan ugu maqan shantaa shardi baa laga rabaa caqdu salm haddaba heshiiska markaa iibka salamka la dhaa laftiisa ayaa isna shuruud shuruuddii heshiiska iibka ee guud dheeraadka ah buu leeyihi uma lisixati caqdi salam buu ihi caqdiga ama heshiiska salamka asixitaankiisa amaani sharaa'ia sideed shardi baa u sugan shuruudihii kale iibkuu lahaa o dhan wuu leeyihi marka aragtidii laga reebo iyo lafdu salm in shardi u tahay sideed shardi oo kalena wuu leeyahy iibkan noocani ee qofkii wax laga iibsanay lacagtii loo qadimaya alaabtina isaga ay dayn ku ahaanayso alula alawal shardiga koobaad an yasifahu waa inuu sifeeyo shaygii bacda dikri jinsihi jinsigiisa markuu sheegay kadib iyo wa nawcihi noociisa bisifaati sifaatka waa inuu ku sifeeyo alatii taasoo yakhtalifu biha ay ku kala duwanaanayo athamanu lacagta wax lagu kala iibsanaya qiimuhu ku kala duwanaanayo horta shayga waa in la sheego jinsigiisa tusaalahaan jinsigu waa timir waa jinsi waa magaca guud oo noociya ay ka farxabaan noociisana waa in la sheego waa la dhaha timir tusaale ahaan sukari ah intaa dabeedna waa in la sheego sifaadka sukariga lafteedu ay ku kala qaalisanaato sida waktiga ay soo gooday iyo in la warshadeeyey iyo inaan la warshadeyn waxyaaba noocaas waa in la sheego laakiin sifaadka waxa dha waa inaan lagu talax tegin oo dee sifaad shaygii ka dhigay waxaa lama heli karin oo macduuma waa in aan loo shardin aani shardiga labaad an yadkura waa inuu sheego qadrahu shayga qadarkiisa bimaa shay isagoo ku qadaraya yanfii ka fogeynaya shayga yanfii fogeynaya aljahaalata in jaahi laga ahaado canhu shayga ka fogeynaya si aan hadhow la isu qabsan weeye hadduu shaygu yahay wax la miiso waa in la sheego inta galaan uyi haddii wax la miisaamo inta kiilooya uyi haddii wax la tiriyo tiradiisa waa in la sheego hadduu yahay waxa la dhundhumiyo oo dee xagga masaaxaadkiiyo ku saabsan waa in la sheego inta dhundhun ama inta tallaabe uu yahay marba ta lagu qiyaaso fii kelin macluum wa wasnin macluum buui nebigu alayh isalaatu wasalaam haddii kale qofkii alaab baa laga sugaya sooma lacagteedii loo qadimay alaabtu intay tahayba haddaan la garanayso la isqabsan maya dhow hadduu idhaa waxaan kuu qadimay lacagtaas oo aan kaaga iibsado niyow timir fiican aduu timir fiican oo raali gelisa hadhow buu kiilo u keenay wuxuu kiiloogu muxuu yihi lacagta meedarkay lacagta ku siiyey waa inay ma noqoto macluum wاhaaliثu shardiga saddexaad in kaana hadduu yahay asalmu iibka salamku muajalan hadduu yahay mid mudaysan oo qofka muddo loo qabtay shayga uu ku keenayo dakara wuxuu sheegi doonaa alcaaqidu ka heshiiska gelaya wakta maxilihi waktiga ajashiisi iyo muddadiisi ay soo gelayso dhahdo tobanka bisha decembar sanadka labada kun iyo labaiy labaatan muddo kadib un hadduu idhaahdo xoogay kadib qadar waktiya kadib ma ansaxayo muddo macluuma dee waa inay noqoto oo ilaa ajalin macluum waa kaani nebigu alayh isalaatu wasalaam waraabicu shardiga afraad an yakuuna waa inuu noqdo shaygaasi mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi marka la mutaystay dee qofku uu xaq u leeyahy in loo keeno yaana shayga waktigaa lagu heshiiyey in la keeno waa inuu yahay wakti inta badan shaygaa la helo laakiin shay aan waktigaa laba helinba xataa meel kale aan laga keeni karin heshiiskani ku ansixi maayo mawjuudan mid jooga waa inuu cinda alistixqaaqi markaa la mutaysto waktigii qofka lagu wareejin laha fil haalibi sida xaalku u badan yahay walow meel kaleba laga keene waxaan lababa helahay waktiga tusaale ahaan ruab buu yihi wakti aan ruabka la helinba fi shita jilaalka dhexdiisa bisha koobaad kowdeeda intaasoo kiilo ruab ay keen waktigaan ruab loomaba helaba dee ma ansaxayo waayo shayga la kala iibsanay maxaa shardi u ahaa alqudratu cala tasliim ciddii aad ka iibisay inaad ku wareejin karto markaa shayga waktigan lamaba helabe waktigan uu yidhi waan keenayahay ma awood buu markaa u leeyay inuu ku wareejiyo cidduu ka iibiye ma awooduma lahabay noqonaysaa laakiin ka waran shaygu hadduu ahaa shay waktigaa la helo inta badan laakiin wax isbedelayba waktigii la waayey heshiiskii miyuu fasakhmaya maya haddii sideedaba qaacido guud ba u qaado shaygii haddii muddadii lagu keeni waayo qofka muddaa loo qabto loo yihi lacagtiisi waa lagu qadimay shaygaa lagaa ibsaya muddadaa ku keen muddadiibu ku keeni waayo maxaa xala iibki automatically wuu fasakmaya maya qofkii lacagta qadimaha laba kala dooranay inuu iibkii fasakho iyo inuu iska sabro o iska sugo ilaa dee shaygii la helayo lakin wax kale buu ku bedelan karaa mu odhan karaa boqolkii galaan aan bikid ahaan lacagtooda kuu qadimay mar haddaad weydey boqol digire igu bedel may igu bedeshan lafteedaa iibe soo moog marka waxaanu weli qabdin oo aanu gudooman oonu la wareegin oo arabikida maqana ayuu digir qofkii kaga bedelanaya waa baycu maala maa lam yaqbid wey shaygaas sidiisabana sayn hore u sheegnay ilaa qofkii iibsaday uu gacantiisa gelayo uu la wareegayo cid kama sii iibin karo kii uu ka iibsadayna kama iibin karo cid kalena kama iibin karo uma odhan karti niyo alaabtii aan kaa iibsaday innaga dee in badan bay dhacdaa sooma ii bedesha ka hor aad bay noogu badanta sooma niyo waa looxii waan aan kaa iibsadayee bakhaarkaaga yaalay uma wada baahniye in ka mida sibir iigu bedel laa yajuus hada maxaa ii bedeshani waa iiba soo ma ogid looxii baad sibir ku iibsanaysa looxiina oo shuruuddii iibkaa laga eegaya dee arrintaas isku bedelka dadkeenu inuu iib yahay uma yaqaaninba iibku waa isku bedelkaasun sidayn dee markaynu qeexayna aynu tilmaanay waa maalkaa maalka lagu bedelayo horta looxa aduu guddoonoo la wareeg oo qofkii ka saar gacantiisa te intaa dabadeed ama sibir kaga iibso ama ama alaab kale kaga iibso laakiin shaygii oo qofkii aad ka iibsatay weli uu hayo adigaan kugu soo wareegin wax kale iigu bedel ma shaqaynayso in iibkii hore la fasakho weeye markaa de horta oo qofku taa uu kaa yeelo oo alaabti miduu isagu leeya de ay noqoto oo adigu aanad lahayn waaya wlkhaamisu an yadkura waa inuu sheego hadduu salamku muajaliyo kii mudaysanaa u yahay mawdica qabdi meesha shayga lagula kala wareegayo waa in meesha la sheego goormaa meesha in la sheega ay shardi tahy oo haddii meesha heshiisku uu ka dhacay ay tahay meel aan shaygaasoo kale lagula kala wareegi karin oo laba ninoo safaroo gaari saaran bay ahayn ama diyaarad saaran ama markab heshiiskaasay galeen halkaa dee ay joogeen heshiisku ka dhacay meel shaygii lagula kala wareegi kara maha sooma marka waa in meel la sheego hadhow qofkani dee shayga uu keenayo haddii meesha heshiisku uu ka dhacay ay tahay meel shaygan lagula kala wareegi karo oo keenistiisuna kharash dheeraada aanay kalifahayn meel in la sheegaa shardi maaha meesha lagula kala wareegaya halka heshiisku ka dhacay umay noqonaysaa laakiin meeshanaa ah meesha heshiisku ka dhacay meel aan lagula kala wareegi karinba ama waa lagula kala wareegi karaa in lasoo gaadhsiiyaa kharash dheeraaday kalifaysa markaa maxaa shardiga si aan hadhow laysu qabsan meesha lagula kala wareegayo waa in la sheego a dekeda berbera maya waxa weyaan suuqa hargeysa maya gabiiley maya boorame waa in meesha la sheega lagula kala wareegaya sheega wasaadisu an yakuuna waa in noqda athamanu oo raasamaalka lacagta qofka loo qadimaya macluum mid laysla garanay waa inu noqdo jinsiga iyo qadarka iyo waxaasoo dhan waa in la sifeeyo ama ama dee la arkayo haddii la arkayo u leeyahay boqolkan kun saaba hayu arkayo waxba sifa uma baahna de lakin hadduu leeyahay boqol kun waa in boqolkii kun la sifeeyo boqolku waa maxay boqol kun oo doolarba ama shilinba wasaadisu an yakuuna waa in noqda athamanuuna macluuman waa inu noqdo iska ilaali waxyaabaha ribadu ay gasho baycu salam kuma ansaxaan iyagu sidaynu horeba u sheegnay kuwa dee shardi waxa u ahaa taqaabud soo maha inaan xaa xuluul iyo taqaabud in daylaan lagu heshiiyo iyo intaan la kala tegay in lala kala wareego de baycu salamna saad arkayso waxaaba lagu heshiinaya deyn baaba lagu heshiinaya sida badan maalan ma odhan kartid waxaan kuu qadimayaa niyo kun doolar oo sarifkeeda aad ii keento maalinka jumcaha sarifkeedaoo lacagta nooca ee noocaasa ma ansaxayo waayo dee waa wixii ribadu gelayso maxaa shardi u ahaa alxuluulu wa wataqaabud dayn la-aan iyo intaa la kala tegay in la kala wareego wasaabicu an yataqaabadaa waa inay kala guddoontaan qabla tafaruqi intaanay kala tegin maxay ay kala guddoontaan ila alaabtii deyn bay ku maqan tahay raasumaalka oo hadduu idhaahdo ni boqol doolar oo aan ku siin doono laba bilood kadib waxa weeyaan boqol musxaf oo noocayo noocayo noocaasa oo sanad kadib aad ii keento igaga iibi ma ansaxayso waayo lacagtiina ka wax iibsanaya deyn ku tay oo markaa dhibi maayo alaabtiina dee kii laga iibsanaya deyn ku tay baycu deyn bideynna ma banaana oo naha nabiyu can bayci ilkaali bilkaali deyn in deyn lagu iibiyo rasuulku wuu diiday calayh isalaatu wasalaam labada shay laysku bedelayo inay labaduba deyn ku maqnaadaan xataa haddaanay ribowi ahayn shareecadu ma ogola oo lacagtii alaabtaa iga iibiyo lacagtii igu lahaw alaabtiina adigan kugu lahaanaya labadiiba deyn bay ku maqan yihiin lama ogolata marka an yataqaabadaa waa inay kala guddoontaan labada heshiiskan gelayaa raasamaalkii qabla tafaruqi intaanay kala teginoo halku heshiisku ka dhacay ay joogaan waathaaminu an yakuuna waa inuu noqdo caqdu salaami heshiiskan salaamku naajizan waa inuu noqdo mid go-an oo laa yadkhulu aanu gelin khiyaaru shardi khiyaaru shardi ma galo khiyaaru shardi lama gelin karo midkoodna ma shardisan karo labadoodana ma shardisan karaan qof kalena ma shardiyi karo iyaga ka baxsan waayo markiisa horaabuu qarar ku jiraayo shay laga macduumba ah ayaa la kala iibsao qofka inaanu haynba laga yaabo de haddana khiyaaru shardi baa la gelinayaa xaggii amankii iyo lacagtii wax lagu iibsanay iyadana qarar baa ku jira qofkani garan maayo inuu kadban doono iyo in lagaga noqon doono shardigaa la isticmaali doono markaa ma banaana faslu fi rahn fasalkan wuxuu ku saabsan yahay arahn rahmada in wax la rahmo rahanku luqatan waa ahubuut shayga sugnaanshihiisa wey iyo alxabs kulu nafsi bima kasabat rahiina ee maxbuusa naf waliba waxay shaqaysatay bay u xidhantay sharcan rahanku waa min cuquudi tawiqa heshiis wax lagu kala iibsanaya maaha waa heshiis heshiis lagu adkaynayo cuquud tawiqa la alrahn iyo aldamaan iyo alkafaala cuquud tawiqa wa caqduna yaqtadii jacala caynin maaliyati wahiqata bideyn horta heshiis horeo wax lagu kala deynsaday waa inuu horeeyo labadan qof waa inay wax kala amaahdeen ha kala iibsadaanoo amankii qofka ha lagu lahaado ama alaabtii qofka ha lagu lahaado se beycusalam oo kale ama dayn caadiba de qofka haka qaato haka amaahdo ama qardiba ha noqdo marka deyntaasaa cayn shay maala xoola ah oo cayn wax la taaban karaa ayaa lagu tawiiqaynaya macanaa lagu kalsooni gelinayaa qofkii deynta lahaa inuu deyntiisii helayo daba adoo idhahdo qofka ani toban doolar ee amaahayo intan kuu keenayana mobilkaygan hayso mobilkani waa maal waana cayn waxaa la taaban karo qofkan dee kamaad iibin mobilka manaad siin kalsooni unbaad ku siinaysaa inuu deyntiisa heli doono marka waktigeedii la gaadho oo haddii waktigii marka la gaadho deyntiisii uu waayo dee kanaa la iibinayaa xaqiisii looga goynaya alaabtan aad u dhiibtay markaa sideedaba waynu arki doonaaye cayn waxba looma rahmo hadduu qofku dhaa tusaale ahaan anigu gaarigaaga ammaanaysi rahankeen ma odhan karti laa yajuus cayn cayn looma raabo lagama goyn kara mugta iyada miyaa laga goyn kara hadduu ku dhahdo waaye gurigaygaasaan rahan u dhigay gaarhiga ammaanaysi hadhow gurigiisii ma ka goyn kartaa gaarhigii ma ka goyn kartaa waa maya lagama goyn karo marka waa inuu deyn yahay wax wax loo rahmaya deyn qofkan rahanka qaadanaya waa inuu deyn leeyihi waxaa ka maqan waa inay deyn noqoto qof dumadiisa u saaran ilahay baa kitaabkiisa ku sheego ui in kuntum calaa safar walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda haddaad safar tihiinoo qof deynta idiin kala qoro aada weydaan rahan la kala guddoomayo waxa weeyaan kala qaata safarku shardigu maaha sida khaalibkaa unbaa mara rahan waxa loo baahdaa marka qofka aan la garanayna safar iyo de uu yahay lakiin nebigu calayh salatu wasalaam isagoo madiine joogabaa nin yahuudiya uu ka iibsaday raashin diric dagaalkiisii baanu rahan ahaan rasuulku u siiyey se bukhaariyo muslim ma wariyeen can caaisha safarna ma ahayn labada qofka wax rahmayey ka rahmanayaaba waa inay noqdaan dad tasarufka maaligaa loo ogoliyey mid waliba noqdo qof caaqila oo baaliga oo mukhtaaroo macna aan la khasbin oo hayru maxjuur calayhi qof xayraad saarantay waa inaanay ahaan ile waa tasaruf maalkii la xidhiidhe maxaa la rahmi karaa buu ku bilaabay wuxu uhi wakullu maa shay kasta oo jaaza sharcan uu bannaayey beycu iibintiisio min alacyaani ah acyaantii jaaza waxa bannaan rahnuhu in la rahmaa bannaan wamaa laa falaa weyaan macnaheedu shayga iibkiisu aanu bannaanayn rahan looma dhigi karo sida shay marhuuna mar horaabuu rahmayeyba rahan labaad ma geli karo mar hadduu rahmaye lama iibin karo mogta qofkii lahaa ma iibin karo marka mar labaadna ma rahmi karo wakulu mashhuulin laa yushagalu mihaaluhu lmarhuunu walmusabalu hawl buu ku mashquulsan yahi rahan hore ah iib ma geli karo musabalkuna waa mawquufkii shay la waqfisanoo mawquufa lama rahmi karo ma odhan karo muaadinka masaajidku intuu dad xoola ka amaado kabarhkaa masaajidkaan idiin rahmi kabarku waa mawquufa miyaa la iibin karaa hadhow xooli laga goosan karaa waa maya de qof xora saasoo kale lama rahmi karo ma odhan kartid niyow reerkiiba iga bilaan raashine raashinka intaayo intaasay amaayo kaygaa yarna rahan u hayso kaaga yar muxuu ku falay hadhow miyaa la iibin karaa waa qof xore laakiin addoon waad odhan kartaa addoonkaygaa rahan u hayso ila addoonku waa la iibin karaa waa xoole marka qaacida waa taas fiduyuni wainamaa yasixu rahan rahanku wuxuu ku ansaxamu fiduyuni buu ku ansaxaa oo qof dayn leh ayuunbaa rahan dayntaa u qaadan kara dayntana wixii dumad fuula baa la idhaahdaa qof dayn lagu leeyahy baana rahan la weydiin karaa laa yasixu fi lacyaan acyaanta kuma ansaxo laa yasixu akhdu rahan biاthaman wاlujra ma odhan kartid iminka qofkii aad meel ka kiraysay rahan dhig hadhow kirada haddaan kaa waay aan ka goosto xaguu qabanayaa bal waaye deebaaji bal meel adigu gee waa rahan soo maaha waa rahnu filacyaanoo ma ansaxaya de dadka lacagtooda marka ayaan laga haysan guri baad ka kiraysay bakhaar baad ka kiraysay rahan baad ka dhigtay ma yasix wakadalika meherkii gabadhii ma odhan karto niyo ina meher ka heli dooniyen kala garan maaye rahan dhig qof baa alaab kaa dhacay awr buu kaa dhacay isagii baad qabatay ar waan kuu keenaya awrkaagii sii daa ama gaadhiba dee saa tii mee rahan dhig ma ansaxay waay waxaad qofkan ku leedahay waa cayna dayn maaha shay la taaban karo mucayana baad ku leedahay qof baa kuuhi waar wax i ammaanaysiin iyo kitaabka ah saa tii rahankeen ma ansaxayo walaa yasixu ansixi maaya arahnu fi duyuuni rahankii deymaha waxa loo rahmay ilaa ida staqara inuu sugnaado mooyaane ubuutuhaa ilaa ida istaqara inuu saldhigto mooyaane hubuutuhaa sugnaanshaheedu fi dimati waxaana deyntii oo qofka aan weli laguba yeelan shaaficiyadu waxay leeyihin rahan loogama qaadi karo uu kuu yimo wuxuu ku ihi arniyow iyo amaahi boqol doolar saa tiri aan ku amaahiyo rahankeen maxaad rahan ka qaadaysa madaa xubo ku leh horta wax ku yeela dee marka waxay leeyihin caqdu rahn maadaama uu caqdu tawhiqa heshiis wax lagu adkaynayo qofka lagu kalsooni gelinayo waa in heshiiskaa lagu adkaynaya u ka horeeyaa bay leeyihin shaaficiyadu xanaabilado kale ma shardinayaan waxay leeyihin iyagu qofka aan waxba iyadoon lagu warase inagu aynu ku dhaqana imika madhabka xanaabiladu halkaa kaga dhaqana qofka intaan waxba lagu yeelan baa rahanka laga sii qaadaa sooma laakiin shaaficiyana horta waxa lagu yeesho deyntii ha lagu yeesho oo dumadiisa ha fuusho oo dayntu waa inay noqoto dayn laazima oo aayila ila luzuum dayn qofkan aan ka dhac ahayn oonu iska ridi karin inuu dee bixiyo un mooyaane ama dayn halkaa inay ku dambaysay la rajeynayo oo shay baa la kala iibsaday muddat khiyaarkii baa lagu jira ama waa la wada joogaaba dee intaas weli laazimay noqon ila qofkii iibkii buu ka noqon karaabe lacagtii shayga lagaga iibiye weli dayn laazima may noqon ila ikhtiyaar buu leeyay inuu iibka fasakhaba sooma laakiin waa aayila ila luzuum oo inta badan heshiisyada iibkee la galaa miyey fulaan mise way fasakhdaan sida haalibka way fulaan waa iib markaa waa dayn ku dambeynaysa inay laazim noqoto waay waxaan loo yaqaano rahanku cuquuddu waxay u qaybsantaa heshiisya dadku ay gelayaan saddex nooc cuquud lmucaawada heshiisyada markaa wax lagu kala bedelanayo iyo cuquud tabaruc heshiis qofku wax ku tabarucayo guud ahaan marka hore saasay u qaybsamaan mar kale cuquuddu waxay u qaybsamaan caqdi laazima caqdi laazima macnaheedu waa maxay labada daraf midna ma faskin karo ilaa ka kale u raalli ku noqdo waa kiradii oo kale de guri baa sanad lagaa kireeyey sanadkii oon dhammaan ma odhan kartid niyo heshiiskii kirada waan ka baxaya gurigaaga waa kaa aduu kuu banaayey sheekhow kiradini waa lagugu leeyey ilaa muddadu ay dhammaanayso inuu qofkii kale dee kaa ogolaado mooyaane kii guriga lahaana ma odhan karo iyadoo muddadii weli ay socoto ni iga bax gurigeyga lacagtan ka hayana waa taas deebaajigana waa kaasa qaado xaqumala taas ilaa muddadu ay dhammaanayso waa caqdi laazima kaas min aarafayn labada dhinacba laazim uke midna kama bixi karo ilaa ka kale u raalli ku noqdo caqdi waxaa jira laazim min araf jaa-isu min araf labada dhinac mid baa ikhtiyaar u leh inuu ka baxo midna ikhtiyaar uma laha caqdu rahankanaa ka mida oo qofkii wax rahmee heshiiskaa galay ma faskin karo ilaa ka kale inuu ka ogolaado meel ma odhan karo ni ii soo celi alaabtii aad rahanka iga haysatay wuxuu odhan karaa ilaa deynta aad bixiso kuu sii dayn maayo laakiin waa jaa-is buu caqdigaasi ka yahay dhinaca rahmadaha oo murtayinku rahan qaato wuxuu odhan karaa waan iska qaadanaya waxaagan rahankii waan fasakhaye dayntaydun ii ken nooca saddexaadna waa jaa-isu min aarafayn labada heshiiska wada galay mid waliba wuxuu ikhtiyaar u leeyey heshiiska inuu ka baxo walowka kale yaanu raalli ku noqonay shuraakowgaa ka mida labadii shuraakoobay mid waliba markuu doonuu heshiiskaa ka bixi karaa wakaaladii markuu doonuu iscasili karaa wakiilka ama muwakilkii oo dee wakiishihiabaa casili karaba dararkunbaa laga ilaaliya inaanu darafka kale dhib ahayn arrinkaas haddaba wuxuu idhi halkan waliraahini kii shayga rahmay alrujuucu baa u bannaan noqosha fiihi shayguu rahmay ku noqdo maa lam yaqbidhu inta aanu guddooman ee almurtahinu buu ujeedaa kii rahmaday weliba biidni raahim shaygii la rahmay kii rahmaday intaanu la wareegin iyadoo weliba kii rahmay u ogolaaday heshiiskaasi weli waa jaais waa ka noqon karaa kii wax rahmay laakiin kii rahmaday hadduu la wareego oo ogolaanshihiisana uu kula wareego maaha meelahaasaan ka helaye laazim buu ka noqday dhinaca raahinka kii wax rahmay heshiiskaa kama noqon karo ilaa deyntii uu iska bixinayo oo ilaahay baa hi farihaanu maqbuuda wuxuu yidhi wlaa yadmanhu ay warahan wadcu cala alamaana wey macnaheedu qofkan shayga rahmaday shaygaa uu rahmaday xaq darro kuma haysto dee sooma oo ciddii lahayd baa raalli kua inuu haysto marka yaddu waa yaddu amaana gacantiisu waa gacan amaano oo xiinaydin markaa laa yadmanhu magdhabi maayo shaygii hadduu baabo ama uu iin yeesho almurtahinu magdhabi maayo kii rahmaday ila bاtacadii xadgudub inuu sameeyey mooyaane aw tafriiq oo shaygii buu rahanhaan u haystay shaygii baa baaba'ay ama uu kala dhantaalmo uu iin buu yeeshay xaqdarro marka hore kuma haysana ciddii lahayd baa raalli ku ahayd inuu haysto wuxuu magdhabayaa uun haddii uu xadgudub sameeyey shaygii buu ku xadgudbay tusaalahaanta wuu iska isticmaalay shayga iyadoon loo ogolaan buu iska isticmaalay gaadhigii uu rahanka u haystay buu iska kaxaystay markaasuu qalib waa xadgudubtaas waa laga rabaa shayga magadhowgiisa waa laga rabaa shayguu rahanka u haystay buu ayuu furfuray mobilkaasuu rahan u haystayo intuu dismi soo qaatay iyo qalabkii lagu furfuriyo gebigiisa furfuray maxaa furfurkiisa u geenaya duuduubkiisa inuu ku hayee soo waa xadgudubtaas haddii waajibkii ka saaraa uu ka gaabiyana wuu magdhabaya oo tacadigu waa ficlu maa laa yajuus waxaan u banaanay buu shaygii ku sameeyey wuu magdhabaya tafriidkuna waa tarku maa yajib waajibkii ka saaraa buu ka gaabiyey oo neef xoolaa buu u haystay tusaale ahaan rahan neefkiibuu waxa weeyaan banaanka kaga tegey oo dee bahalaha uga tegey ama alaabtii uu rahanka u haystay buu dee dayacay oo ilaalintii waajibka ahayd baanu ka soo bixin haddii la isku qabsado shaygii rahankaa waan kuu soo celiyey iyo imaad soo celin bal ka warraba hadday caddayni jirta iyadaa lagu kala baxaya laakiin haddii kalaa laga hadlaya markaana caddayni jirin asalku waa inaanu soo celin de isagu ku maqnaa soo ma ilaa waa caddaynay inuu soo celiyey waan soo celiye o qura laga yeeli maayo dantiisaanu shayga u haystay soo celintana inuu caddeeyaa waa suurtagal shaygii la kala amaanaystay isna waa saasoo kale halkiisan ugu tegi doona waidaa qadaa hadduu gudo buu hi araahinu kii shayga raahmay bacd alxaqi xaqii lagu lahaa barhkii waa deyntii lagu lahaa buu barh ka mida bixiyey lam ykhruj bixi maayo shayun shay oo min almarhuuni ka mida wixii la raamay min arahni ka bixi maayo marhuun buu ahaanaya xataa yaqdiya ilaa uu bixinayo jamiicahu ay addeyna jamiica deynta oo dhan uma odhanaysid niy rahankii aad iga haysay deyntii markaan in bixiyaba inii soo dah toban neef oo ariya buu shan boqoloo doolar buu kugu lahaayo toban neef oo ariya buu rahanaan kaaga haystay ma odhan karti ani markaan boqol bixiyo arigu boqol boqol buu marayaae neef soo dah ilaa aad deynta doolarka u dambeeya aad bixinaysa tusaaleheenna tobankaba uu haysanaya waayo neef wal oo ka midi lacagtaasoo isu dhan buu u rahmanyey ee maaha inuu neefba qayb u rahmanyey maaha marka qayb la bixiyaba kii u rahmanaa la sii deynaya maaha waa wax isku duuduuban marka ilaa deyntii qofku wada bixinayo shaygii rahanka u dhigay sidaasaa lagaga haysan karaa waktigii baa la gaadhay deyntiina muu bixin maxaa la yeelaya ma isagaa suuqa iska geynaya oo iibinaya shaygii oo xaqiisii ka goosanaya hadduu u idmo kii shayga lahaa haa de wakiiloo kale ayuu ka yahay markaa oo uu joogana meesha uu ku iibinayay isagii baaba joogo arkaya shaygiisii la iibinayay waanu idmay haddii kale oo aanu hadduu u idmo aanu joogin lafteedana ma iibin kara isagu waayo dee dantiisu u iibinaya sooma waxaa laga yaabaa hadhow in la idhaahdo lacagtaadii baad ka goosanaysa qiimo jaban baad ku iibisay waa dee wakiilkii oo kale aynu nidhi shaygii iskama iibin karo tuhmada ka dhalanaysa awgeed marka bixadrati raayin buu ku iibin karaa qofkii shayga lahaa oo la jooga iibkana u idmay haddaanu hawba idmee la joogin ma iibin karo haddaanu idminna ma iibin karo haddaba yaa iibinaya shayga qofkii lahaa baa la odhanaya iibi shayga oo deyntii ku bixi hadduu diidana xaakimkaa iibinaya maxkamaddaasaa iibinaysa oo deyntii lagu lahaa ka goynaysa shayga marhuunkaa uu ku intifaaci karaa qofkii lahaa intaa uu rahman yahi ka rahmadayna kama hor istaagi karo hadduu u idmo u idhaahdo iska hayso shayga hay rahmanaada lakiin adigu iska hay dee markaa wuu ku intifaaci karaa gaadhigu anigu ii rahman yahay oo ma iibin kartid laakiin iska wado wuu ku intifaaci karaa waxaa kaluu de ugu intifaaci karaa inuu shaygii me qofkan ka rahmaday meeshiisa intuu ugu yimaado hadday suurtagalta inuu halkiisaa dee ugu intifaaco tusaalaan hal irmaan buu dee ka rahmaday xeradaa intuu ugu yimaad buu maali karaa caanaa ka maali karaa ila waa xoolihiisiiye umuu iibine kii rahmadeyna kama hor istaagi karo uma diidi karo shayga waxaa hayn kara ka rahmaday waxaa hayn kara hadday ku heshiiyaan kii rahmay hadday isku khilaafaan ka waran mid waliba u dhaahdo adigu hayn mayse gacan saddexaad baa